waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali marka ugu horeyso ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto qulubtooda allah isku soo celiyo wadatashiga la sameeyey oo ka dhacay soomaaliya waa wax aada u fiican marka ugu horeyso maadaama sidii la rabay haddii la waayey sidii lagu heshiiyo ayaa fiican aragtida heshiiska wax kasta waxaa fiican in lagu heshiiyo laysla meel dhigo laakiin aan heshiiska lagu aan lagu ekaanin la fuliyo wixii lagu heshiiyey sidii loogu heshiiyey loo fuliyo marka haddii sidii lagu heshiiyey loo fuliyo oo laysku raacay sidii loo gaarayo one man and one vote lagana shaqeeyo wax xun ma aha heshiis waa wax fiican waa aragtida guud qodobada ka soo baxay shirka koley waxaan isleeyahay waxaa ugu muhiimsan in xildhibaanada laga soo dooran doono maamul goboleedyada wixii hadda ka dambeeya taas see u aragtaa
maamul goboleedyada horta sideedaba waxaa fiican in la qayaxo marka qofka la dooranayo iyo qofka la qaadanayo qofku waa qof sidee u eg ma aha jismigiisa iyo wejigiisa qofka aan rabna muxuu yahay culeyskiisa intuu la egyahay aqoontiisa intay waa in la caddeeya horta qofka la rabo haddii la yidhaaho qabiil kasta qofka adigu aa rabto keenso oo la keeno ninaan waxba u taraynin ummadda soomaaliyeed dhibkeeda leedahay waa inuu cad yahay caddahay qofka secondary baa lagu tilmaamaa oo make sure la sameeyo qofkaas inuu secondary ka soo baxay ugu yaraan ama qof qaymihiisu u dhigmo inuu noqdo marka odayaasha marka la yidhi conton ha soo doortaano qofood waxxun maaha laakiin waa in la helaa qofka haddana dib loo eegaa qofkaas wuxuu uu yahay laakiin qof kasta in layska soo qaato dibutaati laga dhigo waa ka qurux badan tahay horaa loo soo arkay waa gartay dabcan xildhibaanada soomaalida dhaliilo badan baa loo soo jeedin jiray oo ku aadan in sidaad sheegtay odayaal ay soo dooran jireen mararka qaarkood musuq maasuq uu ka jiri jiray marka maadaama konton qofna ay soo dooranayso baarlamaanka maamul goboleedkan lasoo marinayo madaxweynaha maamul goboleedkan uu soo ansixinayo miyaysan taasu kor u qaadi karin tayadii xildhibaanada baarlamaanka soo gelaya waa runtaa waxba waxbay dhaamaan shalay sidii ahayd oo lagu soo xulay maantay ka qurux badan tahay layskuma hayo oo muran kama jiro shalay ninba nin keliya oo kaaba qabiil ah baa soo dooranayay ninkala soo dooranayana lacag buu bixinayay then haddii intaas aan gudubno oo si toosa kontonka qofoodoo ay soo doortaan oo qoladaanu soo jeeggarayaan waxaad u fiican waaya haddii wixii lagu heshiiyey sida loogu heshiiyey loo fuliyo aan dhinaana looga leexinin waa gartay guddiyada la magacaabay iyagan oo la sheegay in guddi maamul goboleedku leeyahay iyo mid federaal oo doorashooyin kasoo shaqayn doon la magacaabay haddana wakti aan loo goyn xilliga doorashada la qabanayo miyaadan moodin in hawshii weli ay bilow tahay hadda bilow weye meesha tan dhibka ugu weyn u dhacay waxa waaye shalay waxbaa lagu heshiiyey waxaa lagu heshiiyey dowladda tan maanta waxay socodsiin weysay one man and one vote inay gaarsiiso qof iyo codkiisa madashu sidaas bay ahayd inay sameeyaan waa suurtogeli weysay waxay u suurtogeli weysay iyo waxay u dhici weysay hadda doodu kama taagna already waa waa lasoo gudbay haddii wixii lagu heshiiyo ay sidaas noqonayaan waa dhib badan tahay waa in uu jiraa waktigu waa yar yahay waa in laakiin hadda maadaama taasu ay fulin waayeen midda tan inay fuliyaan oo la dedejiyo in guddiga dowladda centraalka iyo kuwaan guddi heshiis lagu yahay ummadaba ay ku qanacsan tahay in la sameeyo oo aan la samaynin guddi loo diyaarinayo inay berito ayagu shakhsiyaad bridge ka dhigtaan ay meel ku gaaraan waa gartay guddiga ama qodobada waxaa ku jira qodob dhahaaya marka xildhibaanada lasoo xulay waa in dadka laga tirada badan yahay numbarkoodii ama maaragta cadadoodii la siiyaa maadaama four point five weli waxay ku salaysan yihiin in haddana la tilmaamo la yidhaahdo dadka laga tirada badan yahay macna hee samaynaysaa horta dadku soomaalidu four point five to sida loo fahmay iyo sida lagu wado maaha horta waxaan waa mathematica waay xisaab waay maane ma aha qof qof nusa ma jiro qof buuxa yani waxaas ma waa xisaab xisaabta naftirkeeda dadka laleeyahay waa laga tiro badan yahay cid xisaabtay male waa mala awaal waay waxoo dhanba ciddii tiro badan iyo ciddii kale markii statistica la sameeyo oo mataqaanaa cid cid wax u xisaabay male soomaali waagii hore statisticada marka la samaynayo reer hebel lama suubinayne soomaali oo dhan baa la marayay marka dadka kale le waa laga tiro badan yahay waa iska mala awaal marka in la tilmaamo la yidhaaho waxay xaq u leeyihin ha la siiyo ama ha laga gooyo iska fiicnaan lahayd in laga dhigo five in laga dhigo laakiin maadaama ay point five kii ay tahay in sidii maaragtay yani inta kale wixii la siin lahaa in la siiyo waa fiican waaw gartay maadaama waktiga hadda uu haray uu aada u yaryahay oo dhowr bilood u yahay ilaa iyo hadda musharaxiinta muuqato oo jegada madaxweyne u tartamaysaa waa dad yar oo iyagu weli gacanta taagtay ma kula tahay xilliga dhiman inuu yahay xilli ku filan in dadka madaxtinimada madaxweynaha isu sharaxaya xilli la hufi karo oo la baari karo oo la hubsan karo waxay yihiin inay tahay wallaahi waa wax aad waa adag tahay waxay noqonaysaa wax oo dhan baaba isku xiran waxay noqonaysaa wax aan maaragtay laga gaarsiin karin waxaad moodaa in maarata wixii dhan lasoo cariiriyey si ay maaratay wax oo dhan usoo yaraadaan marka waktigoo yar waktigoo cariiri ah wixii oo dhan waa lasoo gaabiyey waxaa loo gaabiyey waa anigo weli inkastoo hadiiba ay dhacday one man and one vote oo la hirgelin waayo waxaa ka fiicnaan lahayd in la yidhaha okay intaasa lagu daro then hal lix bilood toddoba bilood ha loogu daro then markaas kadib wixii oo procedure hala sameeyo si wax ay u noqdaan laakiin markay saan rash u tahay wax kastaa looga faa'iidaysan karaa marka ujeedada rashka waxaa ka fiican in janis la siiyo declaration yani wax cadna la sameeyo waktigu yar yahay si kastaa looga faa'iidaysan karaa ciddii rabta xataa waxay u adeegsan kartaa iyaduna sideeda doorashada in ayaga loo soo doorto ama siday rabta ha noqoto xilligan hadda la jooga iyo xaaladda dalku ku jiro marka loo barbar dhigo afar sano ka hor markii dowladdan hadda joogta la dooranayay horumar weyn miyaa la sameeyey kula tahay dib u dhac miyaa wadanka ku dhacay ama meeshii aan joognay baan joognaa wadanka horta waxna moog tahay labada side markaa ka eegto wax waxbaa isbedelay isbedel waa jira laakiinse sidii laga rabay ma noqonin wada shaqaynta waa liidataa waxoo dhan ma isku xirna marke wada shaqaynta dowladnimaa meeshii ka maqan laakiin wax waa la sameeyey waxaa la sameeyey waa uncoordinated waa wax isku xirxiran oo dowladnima maha anigu haddii tayda aan lahayd doorashada iyo waxaasoo dhan in dib loo dhigo wadanka sikureed sidiisa loo soo jeesto wadankan labad laga dhigaa ayaa ka fiicnaan lahayd oo waxoo dhan dhinac la yska dhigo wadanka kan loo soo jeesto dadku oo mataqaanaa u tartamayo ay u tartamin wadanka in loo soo jeesto ciidankiisa loo dhiso nabadgelyo la gaarsiiyo kadibna cidda la dooranayo guddina oo ka shaqeeyo thats best way kaas ah laakiin soomaalida waa iska wada jaga jecelnahay then we will see saan hadda lagu heshiiyey ma raba inaan ka hor dhaco oan ilaaho mataqaanaa saas waay heshiisba hadduu dhaco colaaduu dhaamaa laakiin dowladdu waxna waa la qabtay waxna waxna faray kama qodno ciidankii ma dhisna mataqaanaa canshuur lama qaado dalku mataqaanaa lacagihii dakligii la rabay in lasoo geliyo ma soo gelayo hay-adaha dalka ka shaqeeyo sida taleefonada xawaaladaha canshuur ma bixiyaan guryaha canshuur lagama qaado waxyaaba badan soomaaliya haddii canshuurta la qaado ciidanka loo dhiso dibadda waxba ugama baahna anigu marka waxaan qabaa weli dilay badan baa jira si kastaba ha ku dhaco
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali